بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسigeenu wuxuu caawa ka bilaabanayaa xadiidka lixdan iyo labaad oo ka mida kitaabka la yidhaha mukhtasar اlbukhaari libni ima libni abi jamra waana dersigeennii toban iyo siddeedaad oo kitaabkaa ka mid ahoonu qaadanno wa can jaabir bini cabdillaahi waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaha jaabir bini cabdillaahi qaala jaabir bini cabdillaahi baa wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yucallimunaa midna bara amana barbara alistikhaalata khayr dalbidda istikaaradaasoo fil umuuri arrimaha dhexdooda ahaatay kullihaa dhammaan umuurta oo dhan istikaaro loo isticmaalo ayuu nabiguna bari jiray calayhi salaatu wasalaam ducada la yidhaha ducaa'u listikaara iyo salaada la tukado ducadaa intaan la akhrinin ka hor ayaanu meeshaan uga hadli doonaa haddee sideedaba istikaarada xadiidkan waan ogaa doonaa oo ducadiibuu ka hadlayaahe waxa weeye marka uu rabo ruuxu inuu istikaaro sameeyo arrin aad doonaysaa masalanba inaad samaydo waxaad doonaysaa inaad waxa weeye meel u safarto inaad waxaad doonaysaa aada ruux la shirkowdo waxaad doonaysaa masalanba guur oo kale inaad gasho gabadhiyo kaleeto wiil inay gursata bay doonaysaa ama wiilkii inuu gabarh gursado ayuu doonayaa arrimaha nuuca oo kaleetaa istikaaro ayaa loola yimaadaa istikaaradu waa khayr dalbid sida ducadaba aanu ka ogaa doonno shaygaasu hadduu kuu yahay khayr xagga adduunyada xagga nolosha xagga waxa weeye diinta intaba hadduu kuugu yahay khayr inuu ilaahay ku waafajiyo oo ilaahay kuu sahlo ayaa lagu ducaysanayaa oo ilaahay la weydiisanayaa shayga markaa aad doonayso hadduusan khayr kuugu jirin xagga adduunyada hadduusan khayr kuugu ahayn xagga aakhirada hadduusan khayr kuugu ahayn xagga diinta hadduusan khayr kuugu ahayn inuu ilaahay kaa badbaadiyo oo ilaahay kaa manciyo oo ilaahay kaa wareejiyo oo wixii khayr kuugu jirana uu ku waafajiyo na ilaahay waa la weydiisanayaa wixii dhibaato hadday kuugu jidho inuu ilaahay kaa badbaadiyana waa ilaahay laga magangelayaa shartiisa shaygaa marka istikaarada duco weeye waa duco la yidhaha ducaa'u listikaara ducadaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu bari jiray asxaabta sida xadiidkan saxiixuulbukhaari kitaabkiisa ku qoran ou caddaynayo wuxuu nabigu bari jiray calayhi salaatu wasalaam asxaabta baa la yidhi sida uu u baro oo kale qur'aanka suurad ka mid ah oo qur'aanka nabigu calayhi salaatu wasalaam sow asxaabta u xafidsiiyo ama u xifdisiiyo oo kale suurad ka mida oo u xifdisiin jiray ducada la yidhaha ducaa'u listikaara annaguna waa inaan barna awlaadeenna iyo ahalkeenna nafteennana aan barannaa sida qur'aankaba loo barto macnaha waa in iyadana ahmiyo la siiyo oo la barto ilaa sunnooyinkii nabigay ka mid taha calayhi salaatu wasalaam ducadaa qaabka loo isticmaalo haddii aanu tacriifinno intaadan ducadaan akhrinin waxaa la tukadaa salaad laba ragco ah oo la yidhaah magaceeda salaatul istikhaara salaadii baad tukanaysaa waxaad u niyeysanaydaa sunnadii istikhaarada ragcada hore markii uu akhriyo oo ou ragcada hore markuu akhriyo faatixada wuxuu faatixada ka bacdi akhrinhayaa suuradda la yidhaha suuratulkaafiruun ama aayaddan wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar ilaa laga gaaro ilaa yuclinuuna intii laga gaaro aayaddaa kaleeto dhammaadkeeda tan labaadna bacdigeed markau akhriyo faatixada suuradda ikhlaaska ama qulhuwallaha ayuu akhrinayaa ama aayadaha aayado kalena waa la sheegaaho wamaa kaana limu'minin aayaddaa na waa la sheegaa inuu akhrinhayo si kastoo tidhaaba salaadaa labada ragcaabaa tukane duca khayr khayrkaaga waxaad u niyeysanayay salaadii sunnada aheed oo khayr dalbidda markaad salaadii tukato ood ka salaamo naqsato ducadaa nabiga laga soo gaara baad akrinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa allaahumma innii astakhiiruka bicilmika وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أيوليه markaasuu dantiisiina magacaaba hayaa ducadaana waa akhrisan hayaa haddii uu salaada markuu ka baxo kabacdi weeye istiqaarada markii aad akhrido oo aad salaadaa tukato haddii shaygii aad rabtay markaa shaygii wanaaggiisa qalbigaaga uu ku sharxamo oo qalbigaaga uu ku qanco waad samaynaysaa haddii shaygii nabcaantiisa qalbigaaga lagu sharxo oo qalbigaaga inuu shaygii nacay ay ku soo baxdana waad iska dhaafaysaa hadday labadaa midna kuu soo bixi weydo salaadii baad ku soo celine oo haddana ku soo celine oo haddana ku soo celinaysaa sidaas baa la sameeyaa haddii dhowr mar inta ku laabato shaygii niciddiisa iyo jeclaantiisa midna kuu bixi weydo markaa waxaad awooddo sameey ilaahayna tala saaro sidaas baa la yidhaahdaa xadiidkan baa ka hadlaya aanu si fiican u wada dhegaysanno dersigeenna toban iyo siddeedaad oo kitaabka mukhtasarulbukhaariga ayaa caawa uga hadli doonaa in sha allah wa can jaabir bin cabdillaahi waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yucallimunaa midna bara alistikhaaraa khayr dalbidda istikhaaradaasoo fil umuuri arrimaha dhexdooda ahaatay kullihaa umuurta oo dhanba kamaa yucallimunaa nabigu sidau noo baro oo kaleu noo bari jiray assuurata min alqur'aan suurad qur'aanka kariimka ah ka mid ah sida nabigu uu noo xifdisiiyo oo kale ayuu ducadaana noo xifdisiin jiray calayhi salaatu wasalaam yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam idaa hamma hadduu hamiyo axadukum axadkiin ama mid idinka mid ah bilamri arrin hadduu damco oo hamiyo oo damco inuu sameeyo falyarkac intuusa arrintaa gelin salaatulistikhaaro ha la yimaado ducada la yidhaha ducaau listikhaarana ha akriyo falyarkac ha rukuuco waxa weeye waa min idlaaqi aljus-i bismi alkulli ayaa la yidhaahdaa rukuucdu salaaday ka mid tahay laakiin ha tukadaa looga jeedaa falyarkac ha rukuuco ragcatayni laba ragco ha rukuuco laba ragco ha tukado labadaa ragcoo min kayri alfariidati waajibkii aan ahayn weeye waa laba ragcoon waajibkii ahayn markuu labadaa ragco dhammeeyo kabacdina huma liyaqul ha yidhaahdo allaahuma yaa laheeyow innii anugu astakhiiruka waan kaa khayr dalbayaa bicilmika ogaantaada ayaan kaaga khayr dalbaya macnaha waxa weeye khayrkaa adiga ogaantaada wixii cilmigaaga khayr iigu ah anugu ilaa ma ogiye inaad qalbigayga jeclaysiido ood i waafajido ood igu hanuuniso baan ku su-aalanayaa ilaahu wixii agtaada khayr ku ah annagu ma naqaan annaga waxaa laga yaabaa shay baan jecelnahay inuu shar loo yahaan laga yaabaa shay baan nacaynaa inuu khayr noo yahaan laga yaabaa ilaahay baa wixii noo khayrana og wixii noo shara dhab u og oo callaamulquyuuba ilaahay wixii noo khayra hana waafajiyo wixii noo shar'ana rabbi ha naga samata bixiyo waastakdiruka ilaahu waa kaa karsiin dalbayaa biqudratika adiga awooddaada inaad igu karsiido oo adaa awood lehe shayga aadi karsiidaan ku su'aalanayaa adlubu minka aliqdaara calaa maa fiihi alkhayr biqudratika wixii khayr iigu jiro inaad awooddaada igu karsiido haddana wa as'aluka ilaahu waxaan ku su'aalanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn xaggiisa ayaan wax kaa su'aalanayaa ilaahaeyo fadligaaga waxa weeye ayaa cadiimka ah ilaa waajib wax kuguma ahani wa anta adigu ilaahaeyo callaamu alquyuub wa anta adigu ilaahaeyo fa innaka adigu dhe ilaahaeyo taqdiru waxbaad awoodaa walaa aqdiru aniguna wax ma awoodo wa taclamu waxbaad og tahay walaa aclamu aniguse waxba ma ogi wa anta adigu callaamu lquyuubi waxyaabaha qeybka naga ah oo naga maqan midka ogaanta badan baa taha wax walba ilaahayu og subxaana wa tacaala allaahuma yaa lehayow in kunta haddii aad tahay waaba tahay ama in kunta ay in kaana cilmuka taclamu ay tacallaqana waa lagu fasiraa allaahuma yaa lehayow in kunta haddii aad tahay waaba tahay taclamu mid og waaba og tahay anna haada alamra arrintan aan samay rabo khayrun lii inay aniga khayr ii tahay fii diinii diintayda inay iigu khayr badan tahay wa macaashii noloshayda inay khayr iigu iigu khayr tahay wa caaqibati am wa caaqibata amrii wa caaqibati amrii arrintayda dambe ciribteeda inay khayr iigu tahay ilaahayow haddii aad tahay mid og waaba og tahay ow qaala ama wuxuu yidhi ama wuxuu yidhi oo waa shaku raawi baa la yidhaahdaa shaku raawi macnaha raawigii kasoo shak ka soo wariyey jaabir bin cabdillaahi ayaa shakinaya baa la yidhaahdaa ow qaala ama wuxuu yidhi waxa weeye saxaabigu hadalkaa markii laga warinaayo ama wuxuu yidhaahday ow qaala wal macnaana waaxidun weeye waa raawigii macnaha ayaa shakigaanu ku dhaca baa la yidhi wa inamaa qaala hada lima qaala kaana fiihi wa fii jaamici saxaabati radia allahu canhum min altaxarii fi naqli wasidqi ama saxaabigaaba dhahayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ow qaala ama wuxuu yidhi nabigu caajile amri arrintayda mideeda degdegaysa ilaahow haddii shaygan ou khayr iigu yahay wa aajilihi arrintayda mideeda dib dhacayda hadduu khayr iigu yahay faqdurhu lii ilaahu shaygaan ii qadar wayasirhu lii ilaahu shaygaan ii fududay uma baarik lii ilaahu ii barakay fiihi shaygaan wain kunta ilaahayow haddii aad tahay waaba tahaye taclamu mid og anna haada alamra arrintaani sharun lii inay aniga shar ii tahay fii diinii diintayda inay shar iigu tahay wa macaashii noloshayda inay shar iigu tahay wa caaqibati amrii arrintayda dambe ciribteeda inay shar iigu tahay ow qaala ama wuxuu yidhi raawigii caajili amri arrintayda mideeda degdegayda inay shar iigu tahay wa aajilihi arrintayda mideeda dibdhacayda oo madalaysan oo aakhiro ah inay shar iigu tahay ilaahayu haddii aad caalimku tahay waaba ku tahay fasrifu ilaahu shaygan leexi cannii xaggayga wasrifnii anigana ilaahuw iga leexi canhu shayga xaggiis ilaahowna kala wareeji haddii shayga aanu shar ii yahay ilaahowna kala wareeji waqdur liya alkhayra ilaahuw khayrka ii qadar xaysu makaan walboo ama meel walboo kaana khayrku ou jiraba ama ahaadaba ilaahuw khayrka ii qadar humma ardinii ilaahu igu raadigeli bihi khayrka qaala wuxuu yidhi raawigii wayusammii waxau magacaabayaa xaajatahu dantiisa ayuu magacaabanayaa ayuu yidhi dantiisa ayuu magacaabayaa buu yidhaahday sidaas baa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi raawigii wayusamii wuxuu magacaabayaa xaajatahu dantiisa oo macnaha waxa weeye markii amarkaan ou leeyahay dantiisoo magacaaba anna haada alamra amarkaan oo nikaaxa ah ama waxa weeye nuuca ah xadiidka lixdan iyo saddexaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey can innabiy sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa bayna beytii aniga gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga inta u dhaxayda waxaa ku sugan rawdatun beer oo min riyaadi aljannati jannada beeraheeda ka mid ah wa mimbarii aniga mimbarkayguna calaa xawdii calaa xawdii dartayda korkeedoo ahaaday uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam hadde waxaa la yidhaahdaa xataa istikaarada waxaa sunaa baa la yidhi xataa waxaa soo arooray qof kale in loo istikaaro samay karo leanna nabiga waxaa laga wariyey inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man istadaaca minkum an yanfaca an yanfaca akhaahu falyanfac qofkii awooday inuu walaalkii wax u taro ha u taro hadda walaalkaa wax loo taro waxaa kamid a in xataa loo istikaareeyo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan maa bayna beytii aniga gurigayga iyo wa mimbarii mimbarkayga aan ku akriyo khudbada inta u dhaxayda waxaa ku sugan rawdatun min riyaadi aljanna beer ka mida beeraha jannada da waxaa la yidhi nabiga mimbarka ku akriya khudbada iyo gurigiisa oo ku dhegan waxa weeye masjidka inta u dhaxayda waxaa ku sugan beer ka mida beeraha jannada waxaa looga jeedaa makaankaa labadaa meelood u dhaxeeya waa la qaadayaa beer janno ayuu aakhirkiisa noqonaya sidaas waa lagu fasiraa meesha dhan baa la qaadaa jannadaa la geynaya ama yuawalu ilaa kownihi rawdatun min riyaad aljanna ya-uulu wuxuu u noqon doonaa beer oo ka mida beeraha jannada ama waxaa la yidhaha asalkiisiibuu sida xajaru aswadka oo kaleeto ouba jannada ka yimid ama waxaa looga jeedaabaa la yidhi labada macnaha meeshaa waa meel fadli badanoo qofka ku cibaadaysta jannada ayaa ilaahay sabab uga dhigaya geliddeeda oo jannadii ayuu marka dambeeto ilaahay geenaya qofkii meeshaa ku cibaadaysto ilaahay waxa weeye wanaaggaa ou gaarsiiyo taana waa la yidhaahdaa waa meel marka wanaag badan wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa mimbarii aniga mimbarkaygu calaa xawdii darkayga korkeedu ahaaday mimbarka aan khudbada ku akrinaayo darkayga korkiisa u ahaanaya xawdka waa meesha biyaha laga cabayo qiyaamada hadda mimbarka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ayaa inta la qaado oo aakhiro loo soo celiyo ayaa loo agdhigayaa darka xawdka marka meesha biyaha laga cabayo aa mimbarkii loo soo agdhigaya markaasuu nabigu dadkii ag fadhiya calayhi salaatu wasalaam oo uu halka ka fiirsanaya ama waxaa la yidhi nabigu wuxuu leeyahay mimbar xagga aakhirada mimbar buu leeyahay dadka u yeerayaa isagoo mimbarkaa taagan markaasay xawdka biyaha ka cabayaan xawdkuna waxa weeye waa webiga kawfarahoo innaa acdaynaaka alkawfara la yidhi leanna kawfarka macaanida lagu fasiro waxaa ka mid a waadigaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey darkaa biyaha laga cabayo ama khayr fara badan waa kawfar marka waxa weeye xawdku alladii huwa nahrun daakhilu ljanna acdaahu allahu linabiyihi ilaahay baa nabiga siiyey webiga calayhi salaatu wasalaam ciiddiisu waa miski biyihiisu waa cad yihiin waxayna ka macaan badan yihiin malabka caanahana waa ka cad yihiin nabigu laba xawd buu leeyahaa la yidhi mid intaa la marin siraadka baa biyaha laga cabaa midna markii laga gudbo ka bacdi labadooduna waxa weeye jannada way ka baxsan yihiin laakiin kawsarku jannada ayuu ku jiraa kulligood webiyaalkao dhanna biyahooda halkaabaa laga keenaya xadiidkan wuxuu ku wariyaa imaamu albukhaari baabu fadli maa bayna alqabri waalmimbar halkaas uga hadlaya xadiidka lixdan iyo afraad wa can cuqbata bni alxaaris waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sallaytu waan tukaday maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama alcasra nabiga calayhi salaatu wasalaam baan waxaan la tukaday salaadii casir aan nabiga la tukaday calayhi salaatu wasalaam falamaa sallama nabigu markii uu salaamo naqsaday oo salaadii uu ka baxay qaama wuu istaagay sariican xaal ou yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam mid degdegaya xaal ou yahay degdeg ayuu nabigu u istaagay sala allahu calayhi wasalam si degdeg ah oo aan looga baranin weeye lagu arki jirin ayuu nabigu waa dhaqaaji awal waa daahi jiray adkaar duco ilaah tuug ayuu nabigu badi jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin maalinkaa si degdegahou nabigu u istaagay calayhi salaatu wasalaam wa dakala wuxuu u galay calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisii qayb ka mid ah ayuu nabigu u galay calayhi salaatu wasalaam guryihiisiiyuu aaday waa baxay dumarkiisii qayb ka mid a ayuuna u gala nabigu uma kharaja nabigu waa soo baxay sala allahu calayhi wasalam wa ra'aa wuxuu arkay maa fii wujuuhi alqowmi qoomka wejiyaalkooda waxaa ku sugan oo min tacajubihim la yaabidooda ah lisurcatihi nabiga degdegtiisa ay la yaaban yihiin dadku ayuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam dakartu waxaan xasuustay walxaal ana fi salaati anigaoo salaada ku jira baa waxaa igu soo dhacay tibran dahab tibran dahab ayaa igu soo dhacay oo cindanaa agteenna ku sugnaaday fa karihtu waxaan nacay an yumsiya inuu galabaysto an yumsiya aw yabiita ama ou baryaba cindanaa agteenna fa amartu markaas baan waxaan faray biqismatihi la qaybintiisa weeye cuqba binu caamir cuqba binu xaaris saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la tukaday sallaytu maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama alcasra salaad casir baa nabiga la tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii ka baxay falamaa sallama markuu salaamo naqsaday qaama waa istaagay sariican xaal uu yahay mid degdegaya si degdegaho uu istaagay marka dadku waxay uga barteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu salaada ka baxo duco adkaar khayraad inuu ku mashquulo maalinkaana horow ka istaagay wa dakhala wuxuuna u galay nabigu calayhi salaatu wasalaam calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisii qayb ka mida ayuu u galay guryihiibuu galay w waxbuu soo marka amray sadaqa iyo waxbuu amray waa soo laabtay uma kharaja nabigu waa soo baxay calayhi salaatu wasalaam dadkiibuu u yimid asxaabtii oo sidii salaaddii ugu fadhiya meeshii markii salaadda laga baxay fadhiya marka iyagii oo dhan boo la yaaban ayuu dareemay dadka haddaad wejigooda waxyaabo aad ka dareento adiga ay kaa shakinayaan ama shucuurtooda waxaad ka dareento tuhmadaa inaad iyo tashwiishka ah inaad ka bi'ido haddaysanba oqoonin ciladaani sababta ay ku timid waxa weeye waa wanaagsan taha baa la yidhi waa sunno nabigu markuu dareemay calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku dareemay ee ilay caadadiisii hore oo lagu yaqiino wax ka bedelan sameeyey dadkii baa la yaabay markuu arrintaa arkay ayuu shakiga asxaabtii ka saaray wa ra'aa wuxuu nabigu arkay maa fii wujuuhi lqawmi qoomka wejiyaalkooda waxa ku sugan oo min tacajubihim la yaabidooda ah lisurcatihi degdegta nabiga ay la yaabeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi fa qaala dakartu waxaan xusuustay waxaa igu soo dhacay buu yidhi walxaal ana fi salaad anigoo salaada ku jira baa waxaa igu soo dhacay tibran dahab waago ay culummadu dhihi jireen waa intaan aan madruub laga dhigin baa layidhi dahabka wuxuu ahay dahabkaasi mid sadaqa ah oo nabiga loo keenay si uu u sadaqeeyo muslimiinta ugu sadaqeeyo ilaa nabigu waxa weye calayhi salaatu wasalaam dahab qaadan maaye fa qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam dakartu waxaan xusuustay wa ana fi salaad anoo salaada ku jira tibran dahab cindanaa agteenna ku sugnaaday agteenna dahab yaala igu soo dhacay fa karihtu waxaan kohday buu yidhi an yumsiya inuu galabaysto waa lima fiihi min xabsi sadaqa inuu galabaysto ayaan kohday buu yidhi ou yabiita ama ou baryo cindana agteenna cawada agteenna inuu ku hoydo ama ku galabaysto shay masaakiintii u baahan yihiin oo khayrah in gurigayga ku baryaan diidaya buu yidhi waxaa ku sugan jawaazu baqaa'i almaal calaa milki saaxibihi duula yawmihi weeyaan walaa yakhruju dalika can maqaami zuhdi waxaa kaloo ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam zuhdigiis meesha uu gaaray nabigu wuxuu yidhi waxaan kohday buu yidhi inu inuu galabaysto ama ku hoydo agteenna waxaan soo amray buu yidhi fa amartu biqismatihi qaybintiisa masaakiinta loo qaybiyo xadiidka lixdan iyo shanaad wa can kurayb waxaa laga wariyey sa'altu waxaan su'aala buu yidhi umma salamata can iragcatayni labadii ragco oo bacda alcasri nabiga calayhi salaatu wasalaam shan wakti oo waxaa jidha uu yidhi salaad tadawuca la diiday oo nabigu uu reebay calayhi salaatu wasalaam awqaaddiya waxaa ka mid a markii aad casirka sunnada ka horayda iyo waxa weeye salaaddii casri tukato kabacdi sunno iska mudlaqa lama sameeyo ilaa qoraxdu ay waxa weeye ka noqoto mid oo waxa weeyaan sufri ay ka noqoto marka nabigii markuu salaadda casir ka baxuu laba ragcoo sunna isagoo tukanayaa la arkay asxaabtii qaybo ka mid a cabdullahi ibnu cabbaas iyo miswar ibnu makhramo iyo cabdiraxmaan ibnu azar iyo raggaasoo dhan ayaa waxay u direen ninka la yidhaha kurayb oo mawlihi ibnu cabbaasa caaisha u tag bay dheheen naga gaarsii bay dheheen salaam weydii bay dheheen labada ragco oo salaada casir kabacdi nabigu uu tukanaayo waxaadna u tiraabay dheheen waxaana loo sheegay inaa xataa adigu naftaadu samaydo waxaana na soo gaaray bay dheheen ku dheh nabigu inuu laba salaada casir kabacdi uu diiday kurayb marka caaishuu u sheegay wuxuu u sheegay waxa weeye arrintii ay soo fareen markaasay tidhi caaisho umu salame soo su-aal bay tidhi maxaa yeeley waxa weye anigu nahyigan iyo warkaan waxba umahay iyada weydii markaasuu waxa weeye umu salama u tegaa la yidhi oo zawjadii nabiga ah calayhi salaatu wasalaam waxaan su-aala buu yidhi sa'altu umma salama can iragcatayni bacda alcasri labada ragco oo bacda alcasri nabigu tukanaayo fa qaalat umu salama waxay tidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yanhaa canhumaa isagoo labadan ragco diidaya oo salaada casir kabacdi in sunno la galo diidaya uma ra'aytuhu nabigii baan arkay calayhi salaatu wasalaam haddana yusalliihimaa isagoo tukanaya xiina salla alcasra casirkii markuu tukaday kabacdi uma dakhala nabigu wuu soo galay walxaal cindii niswa waxaa dhehey umusalamo iyadoo agtayda ay dumar joogaan oo min bani xaraam reer bani xaraam ah oo min al ansaari weliba gabdhaha ansaarta ah ayay ahaayeen gabdha nuuca iyagoo ila jooga ou nabigu ii soo galay calayhi salaatu wasalaam fa arsaltu waan diray bay tiri ilayhi nabiga aljaariyata gabar jaariyad ah oo noo shaqaynaysay ayaan u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam fa waxaan ku idhi faqultu waxaa idhi qoomi istaag bijanbihi nabiga dhinaciis faquulii lahu nabiga waxaad ku tidhaahdaa taquulu laka umu salama waxay umu salama kuu laheyd nabi moxamedow calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah samictuka waxaan ku maqlay tanhaa xaal aad diidayso can haatayni ragcatayni labadaan ragco wa araaka waxaana ku arkaa tusalliihimaa adigoo tukanaaya fa in ashaara hadduu kuu ishaaro nabigu biyadihi gacantiisa oo hadduu salaad ku jiro waa kaa taagane saasuu gacanta kuugu taagi doonaa markaad la hadasho hadduu salaad ku jirana waa kuu jawaabi doonaaba fa in ashaara biyadihi gacantiisa hadduu saa kuugu ishaaro kuu taago fastaakhirii canhu nabiga xaggiisa kadib maroo gadaal u siko ha tashwiish gelin ilaa waa tukana ah macnaha inuu markaa salaad ku jiro inuusan ku jirin baysan kala oqoon markaasi gabadha usoo dirtay fa facalat iljaariyatu gabadhii waxay samayday amarkii fa ashaara wuxuu nabigu u ishaaray biyaddii gacantiisa saasuu gacanta u taagay faista'kharad canhu nabiga way kadib martay calayhi salaatu wasalaam gadaal bay dibdibay u guratay oo gadaal bay u sikatay falama nsarafa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi yabnata abii umaya abii umaya gabadhiisii yaay waa umusalamo sa'altii waxaa su-aashay can iragcatayni labadii ragco allatayni labadaasoo bacda alcasri ahaayeen aada i su-aashay wa inahu sha'niya ataanii waxaa ii yimaaday naasun dad oo min cabdilqays wafdigii reer cabdulqays dad ka mida oo halkaa ka socda baa i yimid buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam waa nimankii wufuudda ahaa oon hadda ka hor soo marna oo nabiga u imaan jira calayhi salaatu wasalaam oo reer tamiim ahaa weeyaan ayaa ii yimid nimankaas macnaha reer cabdulqays baa ii yimid weeyaan markay ii yimaadeen way i mashquuliyeen nimankaabaa ii yimid fa shaqaluunii cani ragcatayni labadii ragcay iga mashquuliyeen allatayni labadaasoo bacda duhuri ahaayeen labadii ragco sunnada ahaa oo duhurka ka dambayday ay iga mashquuliyeen marka labadii ragco oo duhur ka dambayday oo sunnada ahaa baan waxaan ku qadaynayaa casirka ka bacdi waa sunno raatibo ah oo ku dhaaftay in la qada qadayn karo xadiiska loo deliishanayo hadda adiga haddii sunno hadda kaa tagto ood soo qadaydo ma wadaysaa galab walba maya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga bedelan yahay shaygii isaga ou bilaabo weligii dambe ma joojinayo waa min khusuusiyaati anabiyi calayhi salaatu wasalaam oo galab walba wou wadayaa wa haadaa min khasaa'is annabiy falaa yajuusu liaxadin hayrah liaxadin hayrahu an yafcala dalik liaxadin nabiga axad kale oo macnaha oo kayrkiisu ka soo haray galab walbaan wadayaa waajib bay igu tahay ma dhahayo fa humaa labadaan ragcood u jeedaano oo bacdalcasrka aan sameeyo haatani labadaas weeye layga mashquuliyey oo duhurka ka dambeeyeen labadaas weeyaan kuwaani kuwaabay bedel ka yihiin nabigu sidaasuu ku yidhi gabadhii umusalama oo ku yidhi masaladii lasoo su-aalana sidaas ayaa lagu caddeeyey oo looga jawaabay marka waxa weeye adaabta haddii adaabo badan baa xadiiska laga qaadanayaa weeyaan waxaa laga qaadanayaa xadiiskan in sunno la qadayn karo sunno hadday sunna raatibaha kaa tagto waa sida uu qabo madhaba imaam shaafici oo kaleeto iyo waxaa kaloo ku sugan baa la yidhi ruuxa macnaha tukanayaahi inuu maqli karo qof kale hadalkiisa oo uu maqli karo dhegihiisu fahmina karo salaadiisana taasi ceeb u keeni maydo waxaa kaloo ku sugan qof tukanaya haddii aad sarabto inaad ogaato ama wax weydiido dhinac baa laga istaagaa gadaal lagama istaago hore lagama istaago leanna tashwiish baa ku dhici kara qofkii weeyaan waxaa kaloo ku sugan adigoo tukaad tukanaya haddii hadda qof wax ku su-aalo oo u inaad tukanaya in kale uusan ka warqabin in wax gacanta iyo walooin wax loo ishaari karo wax la tusaalayn karo waxaa kaloo ku sugan cilmiga in la baaro oo masaladii shaki kaa gasha la weydiiyo dadka ahalkeeda ah inay wanaagsan tahay in laysku macnaha waxa weeye boorinayo sanadka sare iyo baaridiis waxaa kaloo ku sugan saxaabigu haddii uu shayga ku camal falo oo waxa weeye uusan shayga ana saxaabiya idaa camila bikhilaafi maa rawaahu laa yakunu kaafiyan fi lxukmi binasqi marwihi baa la yidhi waana alxukma idaa sabata laa yusiilhu ilaa shayun maqduucun bihi masaa'il badan baa ka dhalanaysa oo laga faa'iidaysanaa bay leeyihiin xadiidka lixdan iyo lixaad wa can ilbaraa bini caazib waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi bara binu caazib amarana annabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuuna faray nabigu calayhi salaatu wasalaam bisabcin toddoba arrimood ouna faray nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddoba arrimoodna waa naga reebay amaranaa wuxuuna faray biitibaaci aljanaa'izi meydiyaalka raacidooda wa ciyaadati almariidi qofka jiran booqashadiis wa ijaabati adaaciyi qofka kuu yeedha ajiibidiis wa nasri almadluumi qofka la dulmiyo u gargaaridiis wa ibraari alqasami dhaarta u baari noqoshadeeda wa raddi salaami salaamta radinteeda wa tashmiidi alcaabisi qofka hindhisa oo laga farxiyo wa nahaanaa wuxuu nabigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam can aaniyati alfidati fidada weelasheeda walmayaasiri baridhowryaalka xariirtii oo fardaha salka meesha la dhiganayo layska xijiyo wa khaatami dahabi dahabka faraantigiis walxariiri xariirtii buu nabigu naga reebay nimankii bay ka xaaraam tahay wadiibaaji xariirta mideeda diibaajka la yidhaahdo oo nabigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam mideeda waxa weeye diibaajka ah nabigu waa noo diiday sala allahu calayhi wasalam oo ibraysamka iyo laga sameeyo waalqasiyi midda waxa weeye jilacsan xariirta ayuu nabigu noo diiday calayhi salaatu wasalaam mideeda qasiga ah nabigu waa noo diiday sala allahu calayhi wasalam waaya midda qasiga ah baa la yidhi walistabraqi mideeda xariirta midda istabraqa ah na nabigu waa noo diiday calayhi salaatu wasalaam qaliidka iyo waxaasaa lagu fasira weeyaan istabraqa wa huwa alqaliidu min alxariir baa la yidhaahdaa diibaadki iyo qasigi iyo istabraqo hadda waa min min baabi dikri alkhaas bacda alcaam baa la yidhi weeyaan marka hore iyadoo caam ah lasoo sheegay kabacdina ilaa xariir baa ugu caamsan markaas baa diibaaj qasiy istibraaq kulli xariir bay ka wada mid yihiin waa macnaha waxa weeye dikru lkhaas bacda dikri alcaam ayaa la yidhahdaa xadiidkan lixdan iyo lixaad waxaa warinaya saxaabiga la yidhaahdo bara albara ibni caazib saxaabiga la yidhaahdo wuxuu leeyahay saxaabigaani wuxuuna faray nabigu sala allahu calayhi wasalama toddoba arrimood wuxuu naga reebay toddoba arrimood wuxuuna faray nabigu calayhi salaatu wasalaam toddobana waana faray toddobana waa naga reebay toddobada ouna amray waxaa ugu horeeya mayd haddou dhinto inaad ka qayb gasho xuquuqda ay isku leeyihiin muslimiinta ayay ka mid tahay weeyaan meedyaalka waa laysla duugaa maydkii dhinta oo muslima inaad ka qayb gasho duugtiisa aaskiisa kaalmadiisa asturkiisa xuquuqda laysku leeyahay ka mid tahay oo markaa ahalkiisi aad u tacasiyeydo oo waxa weeye niyadda aad u kabto oo carruurtii iyo markaa waxa weeye loo geeyo waxay cunaan loo geeyo wuxuu kaloo nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam qofka jira in lasoo booqdo nabigu waana faray hadda janaasada ka qaybgalkeeda iyo duugiddeeda iyo waxa wey aaskeeda oo laga qayb galo oo la sugo ajirkeeda ma la xisaabin karo wuxuu kaloo nabiguna fara calayhi salaatu wasalaam qofka jira in lasoo booqdo qofku haddii uu jirado waa inaad soo booqataa ruuxii muslimka ahaa waxa weeye ama dimigii xataa qariibka ahaa oo ruuxa booqana qariib u ahaa ama deris u ahaa oo islaamnimadiisa la rajaynaya baa la yidhi waa lasoo booqanayaa qofka baa la yidhi la haddii qofka waxa weeye jiran qof soo booqda ousan markaa haysanin oo qofaan wax u imaanaya la arkinin ou yahana in lasoo booqdahay waajib bay noqonaysaaba waxaa soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofka muslimka ah ina almuslim lam yazal fii makhrafati aljannati xataa yarjic qof markaad booqasho u aado ilaa aad ka soo laabato mirihii jannada oon baad guranaysaa weeyaan mirihii jannada ayaad guranaysaa oo kuu soconaya baa la yidhi miro janno ayuu iska guranayaa qofkaas bafiiri nicmada ou haysto miro janno iska guranaya waa beeraheedii weeye iska daaqaya nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinba wuxuu soo booqday wiil yar oo yahuudi ah oo nabiga u shaqay jiray ayaa waxaa la yidhi jiraday baa la yidhi wiil yar oo nabiga u shaqay jiro yahuudi ah waa jiraday nabigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam oo booqasho ugu yimid madaxuu ka fadhiistay madaxa meesha agtiisau fadhiistay markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aslim war islaam oo ilaahay u soo laabo haddaad sidan gaalnimada ku dhimato ahlunaar baad noqonaysaa aabbihiisu agta ka fadhiyow saa u fiiriyey markaasuu aabbihii yidhi adeec abalqaasim war nabi moxamed adeec calayhi salaatu wasalaam abulqaasim waa kunyadii nabiga markaasuu islaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigiibuu ka soo baxay isagoo dhahaya alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxay mahadu u sugnaatay u yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay naarta ka badbaadiyey ayaa mahad u sugnaatay dadka ahlu bidaca ah dadka ahlu fujuurka ah dadka ahlu magsiga iyo canshuurta iyo faajirnimada iyo ibtidaaca sameeya lama soo booqdo haddaan qaraabo iyo derisnimo iyo waano la waaniyo sida ninkanoo kaleeto oo markaa inay ku tooba keenaan booqashadaada waxa weeye aan la rajaynaynin haddaan sidaa la rajaynayn baa la yidhi waxaa la dalbayaa booqashadu inay ahaataa la yidhi marmar maali daqiiqad walbaba qofka guriga meel in nafis la sii waayana ma aha qofka haddii laakiin qofka uu yahay qof qaraabo kulaa saaxiib kulaa oo adiga imaadkaaga barakaysanaya jecel aan kaa maarmin kaa raba inaad wax u doondoonto wax u keento u adeegto markaas mar walba waa imaan kartaa weeyaan waxaa la yidhi qofka markii lasoo booqdo waxaa sunnaa waa loo ducaynayaa ducooyin aada u fara badan oo dadka jiran lagu akriyaa lagu akrinayaa sida hadda kahor baan ka soo hadalnay waxaana ka mid a in la yidhaahda baa la yidhi marka loo ducaynayo ducadii nabiga laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam as'alu allaha alkariima raba alcarshi alcadiim an yashfiika bishifaa'ihi toddoba mar baa lagu soo celiyaa as'alu allaha alkariima raba alcarshi alcadiim an yashfiika bishifaa'ihi aa toddoba mar lagu soo celiyaa waxaa sunnaha qofka inaan aada loogu daahin agtiis leanna waxa weeye waa waa iska xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa inuu markaa kaa xishoonayo ouna qofkiina ama waxa weeye o xaajo iyo wax walba uu istaagin lahay dhibaatooyinkiisu iska badan yihiin weeye waa lasoo booqanaya qofka walaalka xuquuqda la isku leeyahay kamid ta hadduu kuu yeero waa la ajiibaya ijaabatu daaci xuquuqdiisi kamid ta uu kugu leeyahay hadduu aroos iyo weliimo iyo waxa kugu yeero in la ajiiba waa waajib haddii shuruuddeedii la helo hadduusan weliimo kugu yeerin arrin kale iyo si kale kugu yeerna ajiibiddu sunnay noqotaa waxaa ka mid a xuquuqda la isku leeyahay qofka haddii la dulmiyo walaalkaa dulmiga inaad qofka madluumka u gargaarto dhaalimkana inaad u gargaarto dulmiga ka qabato midkan kaleetana waxa weeye aad markaa u gargaarto weeyaan in casabiyo iyo waxyaabaha xamiyo iyo layskugu yeerto ama layskugu kaalmeeyo wuu diiday nabigeenu calayhi salaatu wasalaam diinteenna waxa xun oo dhan way ka dhigtay wax walbana ayada ayaa ka sharaf badan wax ka sharaf badan ma jiraan wax walba oo jira waxa weeye kun sano ka hor bay kasii hadashay wax walba oo dhici doona iyo wixii hore u dhacay waxa weeye way kasii hadashay waana ka waana ka horaydaa wayna ka casrisan tahay wayna ka macnaha baawir weyn tahay weeye marka ayada ayaa lagu faana huwa samaakum almuslimiin wax kaloo ilaahay aqbalayo oo diin ahaan oo qofka uga aqbalayana ma jirto oon diinta islaamka ahayn ina ayada ku faanto oo ayada aada barato oo awlaadaada aada barto oo ayada waxa weye ilmahaga aad ku tarabiyaydo oo uusan ka xishoonin meel walba uu joogo ayada inuu ka dhigto ayaa la rabaa waxa weeye qofku wadiifo inuu ka dhigto diinta islaamka wuxuu kaloo nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam ee inaan labalabo iyo reer hebel iskugu layno iyo adduunyo waxa weye in lagu dalbo iyo ma aha taa diintu wuxuu kaloo nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu dhaarto in loo baarinimo sameeyo wallaahi tafcalu kadaa saas waa yeele oo ku yidhi hadduu kugu dhaarto oo wallaahi saa waa ii yeele ku yidhaahdo shayga u ku dhaaraana ay tahay wax kuu bannaan inaad samaydo waad samaynaysaa waxaa kaloo ka mid a xuquuqda la isku leeyahay hadduu ku salaamo salaamtaa laga radinaya hadduu ku salaamo salaamta waa laga radiyaa miduu kugu salaamay mid ka fiican ayaa weliba looga radinaya hadduu kaligaa ku salaamo inaad ka radisaa waa fardulcayn hadduu jamaaco badan salaamana waa fardulkifaaye haddaad ka radi weyso malaa'igtaa ka radinaysa wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minhaa ow rudduuha salaamta islaamkuna waa hal xabo wuxuu kaloo nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam qofka hindhisa in laga farxiyo haddii qofkaa hindhisa hindhisyada waxyaabo ka farxintu waxa weeye markau hindhiso alxamdu lilah aa la yidhahdaa leanna waa xanuun hadday kugu cishoonto dhibkeeda waad aragtay ilaahay baa kaa soo gooyey ilaah adaa mahadle neefta aan neefsanayno afar iyo labaatan kun ayuu afar iyo labaatankii saac habeen iyo maalinba waxaa la yidhi qofka inta neefood oo ka soo baxda kuna laabata haddii la tiriyo waxay gaarayaan afar iyo labaatan kunay gaarayaan baa layidhi afar iyo labaatankaas kun oo neefood hal mid oo aan ilaahay nicmadiisa kaaga soo bixin kuguna kuguna laabanayn ma jidha weeye qof bini aadama neef kaama soo saari karo kugumana celin karo oon ilaahay yihin subxaana wa tacaala in ilaahay aada uga mahadnaqdo ood uga shukrino ayaa la doonayaa rabbi yaa mahad u sugnaata ilaahw noo siyaadi neefta aan neefsanayno maqalka aan wax maqlayno wax aragtida aan wax arkayno hadalka aan hadlayno carabkeenna qoyan ilaahw adaa ka hadashiinay adaa mahad kuu sugnaatay faalxamdu lilah allaahuma zidna markii aad waxa weeye aada hindhisto waxaa sunnaa inaad tidhaahdo alxamdu lilah ilaahu adaa mahad kuu sugnaatay qofka maqla waxaa sunna ah waa sida nabigu nafarayo calayhi salaatu wasalaam inuu ka farxiyo oo yidhaahdo yarxamuka allah allaha kuu naxariisto asagana waxaa sunna u ah inuu yidhaahdo yahdiikum allahu wa yuslixu baalakum saddex mar hadday saddex mar ka badato oo dhowr mar qofkii hindhiso waxaa loo odhanayaa caafaaka allah aw shafaaka allah allaha ku caafiyo haddou asagu sankiisa juqjuqaynayo iska raadraadinayo hindhisyadana ayaduna sidoo kaleeta weeyi wuxuu kaloo nabigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam weelasha fidada weelasha iyo waxa weeye in wax lagu cuno sidoo kaleeto mayaasirta fardaha in la saarto xariir meesha salka la dhiganayo in xariir korka laga saaro oo waxa weeye xariir iyo suuf xariir ah korka in laga saaro faraantii dahaba nimanku inay xirtaan ama dhegadhegaha ay gashadaan ama qoorta ay surtaan waa ka xaaraam xariirtoo dhammo nimanka waa ka xaaraam xariirta diibaadka qasiga istibraaqa nuuc walbay noqoto waa ka xaaraam waxa weeye qofka aan aakhira nasiib ku lahayn baa qaata laakiin dumarku ma jiraan dumarka waxa weeye hal faraanti maahane inta ay doonto heer hadda gaarsiima israaf gaarsiimaydo laakiin dahab ay ku xaragoon karto oo ku filan way qaadanaysaa weeye waxaa laga yaabaa dhowr faraanti inay yeelo karto dhowr macnaha waxa weeye inay yeelo karto oo joog oo midba mar ay ku xaragooto waa loo ogol yahay dumarku inay isqurxiyaan xariirtooda isku qurxiyaan dhegadhegahooda isku qurxiyaan faraantiyaalkooda isku qurxiyaan waana loo baneeyey waana loo baneeyey qadarka markaa waxa weeye shayga hadduu kanzi yahay dahabka ay haysta hadduu yahay dahab kaydahoo xaraga aysan usoo gadane ay lacagaha ku urursato maal hantiyaho urursato oy meel dhigato hadduu yahay siddeetan iyo shan garam wixii ka badan waxa weeye dahabka sekay ka bixinaysaa hadduu intaa gaaraba sekay ka dhiibaysaa laakiin haddii waxa weeye dahabka uu yahay dahab xaragaa xitaa siddeetan iyo shan garam hadduu gaaro waxa weeye sida ay jumhuurta fuqahadu u badan yihiin zeka male ayay leeyihiin weeye mar hadduu yahay dahab xaragaaba hadduu yahay oo xulli ah oo gabadha loogu talagalay laa zakaata fii xulliyin mubaaxin iyadoo aima saxaabtii waxa weeye xataa masaladan waxa weeye xataa a'imadii ay isku khilaafeen haddana a'imo aad u fara badan ama culamaa'udiin aad u fara badan ayaa waxay qabaan oo madaahibta islaamka ka mid a wax zakaa lagama rabo dahabka gabadhu isku qurxido haddii aysan israaf ay xadkiisa uusan gaarin وعن البراء بن عازب قال وحور أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحور نفري بسبع تضبى شيء ونهانا وحور نقرب عن سبع تضبى الرموت أمرنا وحور نفري النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز ميديال كراعب دودة وعيادة المريض قفك جرن بوغشدي سو نبي نفري وإجابة الداعي قفك كويرة إلا أجيبه أيو نبي نفري عليه الصلاة والسلام wa nasri almadluumi qofka la dulmiyo in loo loo hiiliyow nabiguna faray wa ibraari alqasami qofka dhaarta oo oo oo dhaar dhaarta in loo baarinimo sameeyo laga yeelo wuxuu ku dhaaranayowna faray wa raddi salaami salaamta in laga radiyo qofkii ku salaama ayuu nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam wa tashmiidi alcaabisi qofka hindhisa in laga farxiyo oo yarxamuka allah loo yidhaahdo bow nabiguna faray calayhi salaatu wasalaam wanahaanaa wuxuu nabigu naga reebay sala allahu alayhi wasalam an min aaniy an aaniy wuxuu nabigu naga reebay can aaniyati alfidati fidada weelasheeda inaanu isticmaalno rag iyo dumarba walmayaafiri ee daboolka xariirta la dul saarto ama bari dhowriyaal salkaaga waxa ka dhowraya adayga oo xariirta faraska koorihiisa la dul saarta ah ou nabigu naga reebay wa khaatami dahabi dahabka faraantigiisuu nabigu noo diiday waalxariiri xariir oo dhan buu noo diiday wadiibaaji xariirta diibaajka la yidhaahu noo diiday waalqasiyi xariirta jilacsan iyo walistibraaqi midda adag nooc walbay noqotaba casharkeennii toban iyo sideedaad oo kitaabkeennii mukhtasaru lbukhaari inta ayaanu caawa ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu